yad baa dadka iyo dadkaba naga saaran dekedaha dalku dekedan boosaaso muhiimadeedu waxay ahayd inay ka dhoofaan batroolka inay ka dhoofaan kalluumaysigu inuu ka dhoofo wixii macdanah dekeda waa la kala lahaa dekeda berbera xoolahay ahayd dekeda kismaayo banaana iyo waxaasaa lagu talagalay mooskii iyo taas muqdisho general training dekedan boosaaso mar kastaba waa deked intan xoolaha ka dhoofeysa iyo waxaan training ka socda waa wax ilaahayna siiyey laakiin waxaan jecel lahay muhiimaddii markeeda hore dowladdii hore ay lahayd inay yeelato oo ah in la helo in laga dhoofiyo macdantii in la helo in laga dhoofiyo kalluumaysigii in la helo in laga dhoofiyo batroolkii intaaba ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay maaragtay intaaba khayraadkaasi waa ku jiraay aan ka faa'iidaysano oo aan si nabad ah ugala soo baxno ayaan ilaahay ka baryaynaa